أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladdaas libiyadda maraykanka ayaa wajahaysa xaalad cakiran iyadoona kumanaan ameerikaan ah ay taagan yihiin waddooyinka duufaan sababtay khasaare xooggan ayaa ku dhufatay dalka maraykanka iyadoona faahfaahin laga helayo duufaantaasi howlgal qorshaysan oo lagu khaarijiyey saliibiyiin kenyaan ah ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorshaynaya in maleeshiyaadkii dabadhilafyada ahaa ee ku caawiyey dagaalka khase ay u soo rarto gobollada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya munaasabad lagu maamuuseeyey arday dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fiidow ee wilaayada shabeellada dhexe wilaayada islaamiga mudug ayaa soo gebagabaysay dacwatu aryaaf ka socotay deegaanada wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobada bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa wajahaysa xaalada cakiran iyadoona kumanaan ameerikaan ah ay taagan yihiin waddooyinka waddankaasi haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya walaalka yaasir maxmed dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa wajahaysa qalalaalso xooggan oo gudaha ah iyadoona kumanaan ameerikaan ah ay taagan yihiin waddooyinka halkaas oo ay kaga soo horjeedaan madaxweynahooda donald trump magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa hadda ah xudunta bannaanbaxyada maalinkii saddexaad oo xiriir ah ayayna socdaan dibadbaxyo dadka ameerikaanka ah ayaa dalbanaya in ciidamada hay-adda socdaalka iyo kastamka ee trump uu ku soo daadiyey laga saaro sidoo kalena ay joojiyaan qafaalka iyo jirdilka ay wadaan madaxweynihii hore ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka barack obama oo ka hadlayey dhacdooyinkani ayaa eedeynta dusha ka saaray maamulka trump isaga oo yidhi dadka dalka oo dhan waxay si sax ah uga caroodeen muuqaalka shaqaale ice ah oo weji xiran iyo wakiillo kale oo federaal ah oo si arxandarro ah u dhaqmaya oo ka howlan xeelado u muuqda in loogu talagalay in lagu cabsigeliyo lagu dhibaateeyo laguna kiciyo dadka taasoo khatar gelinaysa dadka deggan magaalo weyn oo maraykan ah dhankiisa bill clinton oo isna madaxweyne ka soo noqday maraykanka dabayaaqadii sagaashameyadii ayaa trump ku eedeeyey qalalaasaha waddanka ka taagan isagoona dhacdooyinkani ku sifeeyey kuwo aan la aqbali karin oo laga baaqsan jiray
mahadsaned yaasir howlgallo qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta maraykanka ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya howlgalka hore waxay mujaahidiintu ku dileen sarkaal murtada oo la shaqaynayay saliibiyiinta kenya sidoo kalena qayb ka ahaa qorshaha lagu gaalaysiinayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka gaarisa sarkaalkan murtadka ah oo sidoo kale la shaqaynayay sirdoonka kenya waxaa lagu magacaabi jiray cabdifitaax gaani kaasoo mujaahidiintu ay ku dileen gurigiisa oo ku yaala magaalada haluuqa waxayna gubeen gaari tagsiid ah oo sarkaalkaasi uu lahaa howlgalka xigaa waxay mujaahidiintu la beegsadeen kalaab ay saliibiyiinta kenya ku leeyihiin magaalada xaluuqa waxaana lagu dilay laba gaal oo kenyaati ah howlgalka saddexaad waxay mujaahidiintu ku khaarijeen baadari kenyaan ah waxaana howlgalkaasi uu ka dhacay isla gudaha magaalada xaluuqa dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada weelmareer ee isla gobolka gaarisa dagaalka intuu socdayna waxa uu dab ka kacay gudaha xerada duufaan sababtay khasaare xooggan ayaa ku dhufatay dalka maraykanka iyadoo warar dheeraada laga helayo duufaantaasi warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare duufaan ba-an oo wadata baraf aad u xooggan ayaa ku dhufatay waddanka maraykanka taasoo sababtay dhimashada ugu yaraan toddoba qof iyo koronto la-aan soo wajahday in ka badan siddeed boqol oo guri xaaladan khallafsan ee kasoo korortay dhinaca cimilada ayaa lagu tilmaamay mid aad u halis badan oo suurtagal ay tahay inay sii socoto muddo aad u dheer islamarkaana ay saameyn ku yeelato in ka badan kala bar dadka ku nool waddanka maraykanka gobollada qaarkood ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay meelo badan oo maraykanka ah la xiray dugsiyada iyo waddooyinka islamarkaana la baajiyey in ka badan kow iyo toban kun oo duulimaad duufaan tan oo kusoo aaday xilliga jiilaalka ayaa isugu jirta baraf culus roob qabow iyo dabaylo xooggan iyadoo gobollada qaarkood laga soo sheegayo qabow aada u daran khubaro dhinaca cimilada ah ayaa digniin ka bixiyey in halista ugu weyn ee duufaantu tahay barafka ka dhashay biyaha ama qoyaanka kaas oo waxyeelo u geysan kara geedaha harkaha korontada islamarkaana waddooyinka ka dhigaya kuwo halis ah musiibooyinka rabbaaniga ah ee rabbi ku salliday gaalada maraykanka ayaa sanad waliba galaafata nolosha kumanaan kun oo saliibiyiin amerikaan ah iyo burbur dhaqaale oo baaxad leh mahadsanida caliyare maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorsheynaya in maleeshiyaadkii dabadheelfyada ahaa ee ku caawiyey dagaalka khaza ay u soo raraan gobollada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan maamulka ashaadala dirarka somalilan ayaa la sheegay inuu qaaday tallaabo kale oo uu qayb uga noqonayo gumaysiga yuhuudda sahayanada ah ku hayaan shacabka muslimiinta falasdiina warbaahinta uga afka dheer sahayanada ayaa faafisay in maamulka isku magacaabay somalilan uu aqbalay in maleeshiyaadka murtadiinta falasdiiniyiinta ee ka qayb qaatay dagaalka khaza ah iyo weheladooda loo raro dhanka gobollada waqooyi galbeed soomaaliya si ay uga badbaadaan weerarada xoogga muqaawamada wargeeska sahayuuniga ah ee mako rishon oo soo xigan ee saraakiil yahuud ah ayaa sheegay in maamulka somalilan uu diyaar u yahay inuu magangeliyo siiyo maleeshiyaadkii dabadhilfyada ahaa ee ciidanka yuhuudda ku gacansiiyey duulaanka cudwaaniga ah ee magaalada khaza wararka ayaa intaasi ku darayay in raridda maleeshiyaadkan iyo insaxaabka ciidamada gumaysiga yuhuudda ee mandiqada khadka cad ee magaalada khaza ay isku xiran yihiin nin lagu magacaabo xusaam al asdal oo ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta falasdiiniyiinta ayaa horay u sheegay in isaga iyo saaxiibadiisa la shaqeeyey yuhuudda iyo halis wajahayaan warbaahinta yuhuudda waxay tibaaxaysaa in dhaqangelinta marxaladda labaad ee heshiiska khaza ay sahayanadu qorsheynayaan in maleeshiyaadkan ay ka ra'aan aagga rafax halka la geenayan ay tahay soomaaliya ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin maamulka ashaadola dirirka somalilan oo ku aadan arrinkan balse cabdiraxmaan ciro ayaa maalmo ka hor madaxweynaha yahuudda kula kulmay magaalada daafos ee waddanka switzerlan mahadsanid marwaan munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fiidow ee wilaayada shabeellada dhexe sida uu ku waramayo cabdiqani maxmed waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna maamuusayey siddeed iyo labaatan arday oo dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska kuwaas oo wax ku barta markaska caaisha binti abibakar sidiiq deegaanka fidow ee hoostaga ah degmada mahdaay ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo dhaqanka iyo marti sharaf kale ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska iyo farqurxinta ee markaska caaisha binti abibakar sidiiq ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho واعلموا أن الطلب العلم فرض واجب على كل مسلم ومسلمة حيث قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالعلم قبل القول والعمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ثانيا أقول للمعلمين والأمراء وجميع حركة الشباب المجاهدين جزاكم الله خير الجزاء ورفع الله درجاتكم في الدنيا والآخرة بسم الله الله وين مقعيسان كبلاويا الله سوى الرحمن إن حريست جود هان حريستا الله سوى الرحيم إن حريست جار هان مؤمنة معنات يوم القيامة أن حريستا الرأيت بالكور أنه محمد الذي كي يكذب بيننا بالدين معنات يوم القيامة فذلك كاس الذي كي واي يدعو اليتيم أغنت الريحة ولا يحض أنا كبورنين على طعام المسكين مسكين كقود انتسا وويل هلاك للمصلين كودو كذي وسقنات الذين قاسوا هم عن صلاتهم صلاة ساهونه المانسن الذين قاسوا هم يراعون ذاتك استتصيناي ويمنعون عند نديداي الماعون ماعونتا عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري اتق الله على كبخ حيثما كنت مال البوادهات وأتبع رعسي السيئة حمانت الحسنة هناك رعسي تنبها ويترسا وخالق الناس دتك خلقا بخلق حسنة دبيعة ونكسة رواه الترمذي وقال حديث الحسن أن الله الله خلقنا ونعوري ورزقنا وننا إرزاقي ولم يتركنا نوغمتك هاملا عيار عيار bal iskabadaaya arsala wuxuu noo soo diray ilaynaa xaggeena rasuulan rasuul faman aadaacahu qofkii adeecane dakhala aljannat janno ayuu galay waman casaahu qofkii caasiina dakhala annaar naar ayuu galay wa daliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala alle hadalkiisa inaa annaga ayaa arsalnaa dirnay ilaykum xaggiina rasuulan rasuul shaahidan markhaatikay calaykum dushiina kamaa sidii arsalnaa aan ugu dirnay ilaa fircawna fircoon rasuulan rasuul fa casaa uu caasiyey fircawna fircoon an rasuulu rasuulkii fa akhadnaahu waan qabanay akhdan qabasho wabiilan ee daran allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan naga dhigan dad muslimiin ah isugu keenkeena makaankiisa rafta leh waxaanahay gabdhihii barbarka ee muslimaadka degmada mahaday waxaan baranay farbar anakooyna madow oo meel madow fadhinaa noola imaada macalimiintan kheyr allaha siiyo mujaahidiinta soo dirtay kheyr allaha siiyo waxbaan baran dad hadda meeshii wax ku qoran yihiin caribi kicinaya ayaanahay ilaahay ayaa ku mahadsan mujaahidiinta ayaa ku mahadsan mugdi waa ka baxnay insha allah haye sundus waxaa lagaa rabaa inaad akhrisid kelimadda meeshaan ku qoran adigoo ugu dhawaaqaysid qaabkii laydinsoo farbaray
shariba shariba shariba maasha allah farxiyo waxaa lagaa rabaa inaad ku dhawaaqdid kelimadda halkan ku qoran adigoo isticmaalaysid qaabkii farbarka uu socday bismillah umira umira umira maasha allah haye mudiirka markiska caaisha binti abibakar sidiiq ee deegaanka fidow oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyey taariikhda markaska iyo heerka ay marayso waxbarashadiisa insha allahu tacaala haddii aan ka warbixiyo markaska caaisha binti abibakar sidiiq liqaryati fidow limuxaafadati mahadaay liwalaayati shabeer alwusda alislaamiya waxaa la furay toddobadii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo labo ama toddobada bishii safar sidaa u taqaanaan markaska wuxuu ka koobnaa afar fasal saddex ka mida waxay ahaayeen alqiraa'atu waalkitaaba qaybina waxay aheeday qolo loo diyaarinayey machadka khadiija binti khuweylid inay ka furmo degmada khaasatan marxalada tamhiid bay ku jiraan qaybta marka ugu horeysay ee maanta qalin jibinaysa waxay ka koobnaayeen soddon iyo saddex qofood sidoo kale waxaa ka mid ahaa shan iyo toban qofood oo loo diyaarinaya machadka khadiija binti khuweylid haddii aanu soo noqdo marka siddeed iyo labaatanka qalin jebinaysa siddeed iyo labaatankii waxaa u imaaday taariikhdu markay aheeday shantii bishii rajab rag oo soo dira maktabka dacwada xarakada waxay ka qaadeen imtixaan weliba imtixaan aad maaragtay u adag buu ahaa bifadlillaahi waraxmatihi siddeed iyo labaatankii shan ka miduhu waa mumtaaz shanuna waa jayid jiddan waa toban lixuna waa jayid waa lix iyo toban lixuna waa maqbuul waxaan leenahay marka siddeed iyo labaatanka laba iyo labaatan ka mid ihii martabade laga rabay bay taagan yihiin insha allahu tacaala naqiibka beesha guundhabe ee wilaayada shabeellada dhexe naqiib ibraahim waranley oo goobta ka hadlay ayaa kaga mahadceliyey maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe juhdiga ballaaran ee uu ku bixinayo horumarka bulshada isagoona sidoo kale la dardaarmay ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska alxamdulilah ilaahay mahad iskale meesha aan askugu imaanay makaankan sharafta leh wax badanaa ma aragtay aan nagula markhaatiyaa nala tusa intan waddankaan joogay aan nabadoon usoo ahaay weli isoo marintanoo kale juhdigaa muuqdo walaayada ma aragtay islaamka waa dadaashay allah ma aragtay kabaal mariyo miisaankooda qayaama allah ku kabo gabdhahana ma aragtay nagu markhaatiyey waxaan umalaynaa dadaalkooda ma aragtay wax muuqdo nagu markhaatiyey waa dadaaleen farbarkii wixii ma aragtay gabdhihii wax qoray oo in loo qori kiciyo dadaal badanaa meesha muuqdo ajir allah ka siiye walaayada iyo ma aragtay intii marti oo kasoo qayb gashay maktabka daacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dardargelin xoogan ku wadaa horumarinta heerka waxbarashada ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi waad mahadsantahay cabduqani ugu dambayntii wilaayada islaamiga mudug ayaa soo gebagabaysay dacwato aryaaf ka socotay deegaanada wilaayadaasi iyadoo dad badanna ay ka faa'iidaysteen cabdiraxiin sheekh cali ayaa tafaasiisha warkan haya
wilaayada islaamiga mudug ayaa ku dhawaaqday olol dacwadeed loogu magacdaray cilmun wa camal oo socday muddo saddex bilood ah kaas oo dacwada lagu gaarsiinayey bulshada ku dhaqan deegaano fara badan oo ka mid ah wilaayada mudug guddiga loo xilsaaray gaarsiinta dacwada deegaanada ay soo mareen ayaa waxay kale yihiin dhalwo ilbir ris dumaaye miliqo camaaro gumar qoriley caad caliyaale xarfuudo maxamuud yabar iyo dhalwo dhammaan dadka ku nool deegaanadaasi guddiga ka socday dacwada waxay u qabteen dowraad goob kastaoo ay kaga sugan yihiin deegaanadaasi uu gaaray guddiga ay wilaayadu u xilsaartay xafladdii lagu soo gebagabaynayay xamlada shicaarkeedu uu ahaa cilmun wa camal waxay ka dhacday degmada jowleh xafladda gunaanadka u ahayd xamlada waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin culimmo macallimiin nuqabo iyo marti sharaf waxaa ka warbixiyey waxqabadka guddiga dacwada mid ka mid ah macalimiintii xamladii soo idlaatay ee cilmun wa camal waxaa ka mid a deegaanadaas dacwadu ay martay ee ka tirsan gobolka mudug deegaanka loo yaqaano dhalwo waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano ilbir waxaa ka mid a deegaanka ris waxaa ka mid a deegaanka dumaaye waxaa ka mid a deegaanka miliqo deegaanka camaaro waxaa ka mid a deegaanka gumar waxaa ka mid a qoriley waxaa ka mid a deegaanka caad waxaa ka mid a deegaanka caliyaale waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano tuulaha baraawe waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano xarfuudo waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano maxamuud yabar waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano dabagalo ilaahay baan u mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala intaasoo dhan noo suurtageliyey maritaankeeda dacwadan muqararka iyo daraasooyinka lagu bixinayay way kala duwanaayeen daraasadu iyadoo kala duwanayd waxaa ka mid ah asaasiyaad fiddiin oo maktab uu daabacay waxaa ka mid ah asiira nabawiya oo iyadana warqada laga diyaariyey waxaa ka mid ah nawaaqid lislaam baa ka mid ah waxaa ka mid ah kitaabka loo yaqaano tajriid tawxiid almufiid lilmaqrizi raxmatullaahi caleyh waxaa ka mid ah tuxfat lmucalim oo macalimiinta dugsiyada loogu talagalay waxaa ka mid a tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo suurado mukhtaaraad ah laga doortay waxaa ka mid a duruusulmuhima licaamati lumma ibnu baas uu leeyahay oo ayana risaalo ah waxaa ka mid a khulaasada fiqhu taajir almuslim waxaa ka mid a fiqhu lmuyasar calaa arkaan alislaam daraasooyinkaas oo ay dadku ku kala duwanaayeen oo deegaanba ay wax ka baxeen ilaahay fadligii waxaa laga yaabaa meelaha qaar halkii qofba in loo akhriyo saddex risaalo meelaha qaar laba loo akhriyo ayaa laga yaabaa guud ahaan rasaa'ilka ay walaayadu qaybisay oo dadka loo qaybiyey warqado iyo kutubo caadiyaba waxay gaarayaan ilaa toddoba kun oo risaalo oo warqado iyo isugu jira risaalooyin caadiya iskugu jira ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan nuqabada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa si diiran u soo dhoweeyey xamlada dacwiga ah iyagoona ka codsaday wilaayada in loo soo celceliyo xamladan oo kale oo saameynta ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanada sida reer miyiga ama xoolodhaqatada oo ku nool deegaanada fogfog si loo baro cilmiga sharciga ah loogana saaro jahliga dillooday dowladii ka socotay gobolka mudug muddada saddexda bilooda dacwadaas annagoo soo ikhtiitaamkeedii fadhina allihiina gaarsiiyey ee nabadda noogu dhammeeyey deegaanadii loogu talagalana soo martay allihii noo keenay oona makansiiyaan in badan u mahad celinaynaa alxamdulilah suma alxamdulilah annagu waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa oon ku faraxsannahay ummadda muslimiinta ee gobolka mudug ku nool dacwada la gaarsiiyey afar iyo toban tuulo ummaddii joogtay wax soo baray oo diinta islaamka intaa ka fidiyey waxaanu leenahay gobolka mudug ayaa saddex bilood iyo habeeno dheeriya ay walaalahaasi logeynayeen oo ay ummadda waxbarayeen waxii ay waxbareen ilaahay ha xifdisiyaanu leenahay ayaguna wixii ay intaas bareen ilaahay miisaanka ha u saaro oo ajir allah ka siyaanu leenahay ugu dambayntiina waaliga wilaayada islaamiga ee mudug ayaa u mahadceliyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan wuxuuna intaasi raaciyey sheekh xasan abuuxamsa sida ay codsadeen nuqabada wilaayada in la badin doono xamlaadka dacwiga ah ee lagu gaarsiinayo bulshada reer mudug dacwada waxaan joognaa khitaamkii dacwatu aryaaftii saddexda bilood noo socotay maantay noo soo gebagabowday ilaahay baa ku mahadsan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida codsiga ku jirtay noqobadeenna codsigooda sida ku jirtana in dacwada la hormariyo oo walaalaha maktabka dacwadu ay dadaalkooda sii labanlaabaan oon dacwadu istaagina insha allahu tacaala waa waa rajaynaynaa jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum marka waxaan leenahay in marka la mutaabaceeyo oo halkii laga sii wado oo dadku roobku hadduu yaryahay oo maalin uu do-o wuxuu soo dhaliyaa waa iska yar tahay ama maalmo yar do-o laakiin wuxuu u baahan yahay roobku inuu noqnoqdo cilmiguna waa roob waaye dux roob waaye marka cilmigu in dadka lagu celceliyo oo qulubtooda la soofeeyo waan sii wadi doonaa insha allahu tacaala dadaalkaas culummada ay bixinayaan nuqwaduna inay doorkooda ka qaataan ayadana waa waa rajaynaynaa waana ku lahaayeen inta horena waa ku lahaayeen inta dambena waa ku yeelan doonaan mas-uuliyiinta wilaayada mudug oo kan maktabka dacwada wilaayada waxay ku dadaalayaan sidii ummadda muslimiinta reer mudug aqoontooda diimeed sare loogu qaadi lahaa waad mahadsantahay cabdiraxiin walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligana waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigay ayaa inoo madal aha insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu